imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee korintoska labaad wacdinta aan qalbijab iyo ceeb iyo sir toono lahayn sidaas daraaddeed sida lanoogu naxariistay annagoo haysanna adeegiddan qalbijabi mayno laakiin waxaannu diidnay waxyaalihii qarsoonaa oo ceebta ahaa annagoo aan sirta ku soconaynin ama aan hadalka ilaah qalloocinaynin laakiin muujinta runta ayaannu niyadda dadka oo dhan isugu bognaa ilaah hortiisa laakiin injiilkayagu hadduu daboolan yahay wuxuu ka daboolan yahay kuwa lumaya ilaaha wakhtigani wuu ka indha tiray maanka kuwa aan rumaysanaynin inaan iftiinka injiilka ee ammaanta masiix kan ah uu ekaanta ilaah uu ifin iyaga waayo annaga qudhayadu idinkuma wacdinno wax nagu saabsan laakiin waxaannu idinku wacdinnaa wax ku saabsan ciise masiix oo rabbiga ah iyo annagoo ah addoommadiinna ciise aawadiis waayo waa ilaah kan yidhi iftiin ha ka ifo gudcur kan qalbiyadeenna uga ifay inuu iftiinka aqoonta ammaanta ilaah inaga siiyo ciise masiix wejigiisa itaaldarrada rasuulka iyo xoogga ilaah laakiin qasnadan ayaannu ku haysannaa weelal dhooba ah in xoogga weynaantiisa ay ka ahaato xaggii ilaah ee aanay xaggayaga ka ahaan wax walba waa lanagu dhibay laakiin lanama cidhiidhiyin waannu qalbi walaacnay laakiin ma aannu quusan waa lana silciyey laakiin lanama dayrin hoos baa lanoo tuuray laakiin lanama baabbi'in mar walba jidhkaannu ku sidnaa dhimashada ciise in haddana nolosha ciise ay jidhkayaga ka muuqato waayo annagoo nool waxaa weligayo lanoo bixiyaa dhimasho ciise aawadiis in haddana nolosha ciise ka muuqato jidhkayaga dhimanaya sidaa daraaddeed annaga dhimashadu way naga dhex shaqaysaa laakiin noloshu idinkay idinka dhex shaqaysaa waxaannu leennahay isku ruuxa ee rumaysadka sida qoran waan rumaystay taas aawadeed ayaan u hadlay annaguna waan rumaysannaa taas aawadeedna waannu u hadallaa waannu garanaynaa in kan sara kiciyey rabbi ciise uu inala sara kicin doono ciise oo hortiisuu ina wada keeni doonaa idinka iyo annagaba waayo wax waliba waa aawadiin in nimcada kuwo badan ku badanu ay mahad u badiso xagga ammaanta ilaah dhibaato wakhti ah iyo ammaan weligeed ah sidaa daraaddeed qalbijabi mayno laakiin inkastoo ninkayaga dibadda ahu uu qarribmayo weliba kayaga gudaha ahu maalin kastuu cusboonaanayaa waayo dhibtayada fudud ee wakhtiga yar ah ayaa aad iyo aad noogu sii yeesha culayska ammaanta ee weligiis ah ma fiirsanno waxyaalaha la arko laakiin waxyaalaha aan la arkin waayo waxyaalaha la arko in dhowr ah ayay sii joogaan laakiin waxyaalaha aan la arkini weligood bay sii joogaan